waloolo si aad ula socotid caafimaadku waa hibooyinka ilaahay biniaadamka ku manaystay kuwa ugu qaalisan wey anigana ilaahay wuxuu ibaray oo isiiyey xirfadda caafimaadka muddo dheeran ku jiray marka waxaa ii soo baxday in isbitaaladii caadiga ahaa ay soo badanayaan hase yeeshee isbitaalada takhasusyada culculus inaanay dalka ka jirin dadkiina marka ay u yaacayaan hindiya maleeshiya etoobiya turki meelaha u yaacayaan weliba inta dibadda ubaxaysa ay tahay in yar oo laqaale haysata ama documenti ay ku safraan haysata laakiin in badan badan badan oo kun jeer ka badan ay dalka gudihiisa joogaan laakiin si ay ku baxaan aanay haysan waxaan marka ku fekeray oo kale mas-uuliyiinta dalkeenna markii wax gaaraan shil dhacaan wax dhacaan hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay wasiir hadduu yahay mas-uul kale hadduu yahay ganacsada markiiba duyuurad baa inta loo keeno lagula cararaayo dalkan oo dibadda loo geeya marka waxaan is weydiiyey maxaa diidaya in waxaan qaban weyno culus mooyaane wixii kale in dalka lagu qaban karo himilada noocaas baan ku fakeray magacaa haldoor baan u bixiyey anoo rajaynaya inuu noqdo haldoorkii maaragtay adeega caafimaadka allaha ka dhige marka isbitaalkan wuxuu socday dhismihiisu muddo saddex sano iyo googo ah sanad ku dhowaadna qalabeyntiisa ayaa maaragtay socotay isbitaalkan qalab kaste oo casri ah intooda ugu culculus ugu qaalisan sida mriga citskanka exr digitaalka maxaan dhaha unitka qaliinka way wada yaalaan shabaarka wax allaala wax kasta muhiimadda way wada yaalaan muddaha farsanaa dadaalkaasaad waday sidii qalabayntii dhismii loo hirgelin lahaa ma adigunbaa ka howlgelaya
horta markaan leeyahay dadka dibadda san u hakino waxa waa multi speciality waa qeybo kala duwan inuu noqdo waayo xanuun walba anugu anu hal xanuun keliya aan aqaanaye kii qaliinka kii waa badan yihiin marka dhakhaatiir badan waa in la helaa weeye qalab badanoo kale noocana waa in la helaa weeye marka qalabku keligii wax ma daaweeyo qalabku qof bini aadama ku shaqaynaya qofkaas waa dhakhtar khabiir ah waa in la helaa khabiirkaas si meeshu sax u noqoto marka waxaan isku ku dadaalay sidaan u heli lahaa khubaro culculus oo caalamka laga yaqaan oo macdaha adduunka wax ka dhiga oo brofesoro ah inaan keeno dalka anoo ku qancinaya nabadgelyada anoo ku qancinaya dadka wanaagga dhex yaalla ay la dhex noolaan karaan anoo ku qancin karay mushaharkay ka heli karaan dalalka dibadda inaan halkaanba ay ka heli karaan haddii gacantooda maaragtay la aamino marka waxaan helay dhakhaatiirooda waaweyn si wax allaala waxa lagu soo samaynaya aan u xaqiijino inay yihiin wixii looga baahnaa xanuunyada kala duwan ee dibadda loo diri lahaa in badidooda aan gaarno kasoo qabka sanka waan keenay sanka iyo dhuunta iyo dhegah maantato dhagaha iyo sanka in yar baa oo sokaa laga taataabtaa laakiin qalimada waaweyn ee dhagaha wax looga qabanayo kombyuutarada lagu qalayo microscobyada lagu qalayo qalabka culculus la saarayo dee soomaaliya iyo somalilan iyo geeska africa way ku yaryihiin waxaan keenay professor qalabkiisina waanu keenay waxaana rajaynaynaa dad badanoo arrimahaas u aadi jiray inay kaga istaagaan kaga maarmaan
doctor waxaa jira inta badan aduu qeybtan aad ku takhasustay qalimaa jira madaxa dadka inta badan faaligu ku dhaco kuwa xididku qarxo qalimo adeeg baa jiro wadnaha iyo maskaxda iyo ah isbetelku adeegama bixinaya ha waxaan kaa ilaabay dhakhaatiirta culculus oan keenay waxaa ku jira dhakhtarka maskaxda neerfaha xangulaha intaba qala hadda saacaddan wuxuu ka shaqeeya sacuudi arabiya ka shaqeeya waa dhakhtar culus oo isbitaalada waaweyne sacuudiga ka shaqeeya intuu halkaa ku qaato ka badan baan u ofergaraynay insha allah ilaah waa keeni doonaa marka waxaan filayaa in taa aad sheegtee laga maarmi doono dhakhtarka qaliinka wadnaha qalimada yaryaroo dhan kuwaan hadda waa la samayn karaa waa lagu samayn doonaa insha allah halkan wixii culusna waa kuwaan gaari doona w waxaa kaloo mahad ilaahay loogu celinayaa dadkayga ayuu jeclaysiiyey xaafiskan wax uga baahdo hadduu mid dowlad yahay hadduu mid brivate yahay hadduu mid shacbi yahay waxay igu soo wada dhoweeyeen gacmo furan oo runtii hawsha aanan ka bixi karin haddaanay xukuumad iyo shacbi iyo maaragtay qof kasta ay gacan qaban dadka qaar baa markaa dhegta maxamed cabdi gabooso waxay xasuusanayaan siyaasad xisbiyo doorasho loolan iminkan waxaad gashay geedi kaloo ka duwan oo ku caafimaad ah saluug igaga dhashay maaragtay qaabka maamulka ee dalka iyo shacbiga loo wado ayaa igu dhaliyey inaan dhakhtarnimada uga diga rogto siyaasadda waayo nafteeda waxaan ku qanciyey dhakhtarku shan qof iyo toban qof iyo labaatan qof ka badan ma daweyn karo laakiin siyaasigu waa dhakhtarka ugu weyn dalka waayo ummadoo dhan buu daweynaya dee kii weynaana haddaan isku qaaday xagga samada laga bixiyaa ilaahay baa maaragtay mulkiga iskale isagaa siiya cidduu doono mulkiga isilaahay baanan aaminsanahay cidduu siiyana xaasid kuma ahi cidday doonto anaana ka fiican melihi maxaan dhahaa cid walbana waanu ducaynayaa aniguna waxaan dib ugu soo noqday dhakhtarnimadeedii bulshadu dabaqaday kala leedahay xag dhaqaale iyo xag nololeedba dad badan baa jira oo saad sheegtay ama caqabad dhaqaale ama socdaal ay ka xanibayso iyagoo xanuunan la il daran door ma ku leeyihiin ama meel ma uga bannaantay cisbitalka hal door
waxaa weeyaan horta inaad dhakhaatiir intaas qaadanaysa lacagta xaddhaafka iyo qalab intaasoo milyan jooga iyo maamul iyo shidaal iyo shaqaale intaas soo saartaa dhakhtarkaanu ku imaan maayo kana miskiin iyo kana saana lacag buu kaa rabaa cilmigiisiibuu iibinaya qalabkaani cilmigoodii bay iibinayaan maaragtay waa mishiin soconaya isbitaalku marka haddaad damacdid inaad sidii shuuciga aad tiraahda caafimaadku waa lacag la-aan de waxaa weeye meel la gaari maayo runta markaan idiin sheego waxaa weeyaan dadku siyaalo badan buu isku caawimaa dadka miskiinka ah intii awoodeyda aniga hadeertaanba waanu celiyaa tigidyada hadeertaanba citsknmrga waxbaanu ku kabaa hadeertaanba waxaan la qaban karaan la qaban karaa laakiin waa xil ummadoo dhan saaran waxaa la abuuri karaa santuuq dadka masaakiinta ah lagu gacan qabto ee tujaartu ku shubto